الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات imaaraadka ama isu-tagga imaaraadka carabta waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha khaliijka waxay ku taallaa waqooyi bari jasiiratul carab oo ah koonfur galbeed qaaradda aasiya waxay garabka ku haysaa xeebaha koonfureed ee gacanka carabta waxayna xuduud badeed waqooyi galbeed kala wadaagtaa qatar halka waqooyiga khaliijka carabta ay xuduud bad iyo berriba kala wadaagto dalka loogu yeero sacuudiga koonfur barina waxay xuduud kala leedahay dalka cumaan ka hor kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii waxaa dalka imaaraadka carabta loo aqoon jiray imaaradaha heshiiska ah ama saaxilka cumaan waxayna imaaradaha heshiiska ah ku timid xabad joojintii dhex martay dowladda ingiriiska iyo qaar ka mid ah odayaashii carbeed ee jasiiratul carab dowladda imaaraadka carabta ee xilligan jirta waa qayb ka mid ah gobol taariikh ahaan loo aqoon jiray iqliimu cumaan kaas oo ay inta badan taariikhyahanada carbeed ku xuseen kutubtooda waxaana sidoo kale gobolkaas ka mid ah xilligan dalka cumaan sidaasii darteed marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka ah imaaraadka carabta kama baxsana taariikhda cumaan iyo si guud mandiqadda jasiiratul carab gumaystihii ayaana dalkan ugu yeeri jiray saaxilul qarsan marka laga hadlayo magaca mucaasirka ah ee isu tagga imaaraadka carabta waxa uu ka yimid miduu dhex maray toddoba imaaradood oo dhulkan ku yaala kuwaasoo kale ah abu dubay dubay cajmaan ashaariqa ra'sal khayma umulqayawiin iyo al fujayrah imaarada abu dubay ayaa ah imaarada ugu weyn guud ahaan toddobada imaaradood waxaana ku yaala magaalada abu dubay oo ah caasimadda imaaraadka carabta dhinaca dhaqaalahana waa imaarada ugu muhiimsan waxayna leedahay khadka ugu dheer ee dhirirsan xeebta kaasoo gaaraya ilaa qatar imaarada dubay ayaa iyaduna ah tan labaad ee ugu masaaxada ballaaran imaaraadka toddobada ah ee dalka waxayna taariikhda aas-aaskeedu ka soo bilaabanaysaa sannadkii kun siddeed boqol soddon iyo saddexdii milaadiyada xilligaasoo dubay ay degeen ku dhowaad siddeed boqol oo ruux oo ku abtirsadaa qabiilka baniyaas ee uu hoggaaminayey aala maktuum imaaradaha ashaariqa cajmaan umuqayamiin ra'sal khayma iyo al fujayra ayaa iyaguna u kala muhiimsan marka laga hadlayo imaaraadka carabta sida ay u kala horreeyaan kun sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ka bixitaanka dalalka ay duulaanka militari ku joogtay kadib markii ay diyaarsatay dadmaanka ingiriiska ah kuwaasoo ay ugu tala gashay inay taladaa ku wareejiso iyaduna dusha sare ka maamusho durbe markii uu warkan soo baxay waxaa kulan isugu yimid zaa'id ibnu suldaan aala nahyaan iyo raashid ibnu saciid aala maktuum kuwaasoo ka wada hadlayay midaynta imaaraadka khaliijka carabta si ay hal dowladood uga soo baxdo imaaradaha qatar iyo albaxrayn ayaa qayb ka ahaa kulanka wadaxaajoodka kuwaasoo markii dambe isaga baxay shirka waxaana midoobay toddobada imaaradood ee aan soo sheegnay kuwaasoo qaatay magaca dowladda isu-tagga imaaraadka carabta labadii disembar kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayaa lagu dhawaaqay in imaaraadka carabtu midoobay xurnima ku sheegna ka qaatay ingiriiska zaayid ibnu suldaan aala nahyaan oo ahaa amiirkii abudubay ayaana noqday madaxweynaha imaaraadka carabta halka raashid ibnu saciid aala maktuumna uu noqday madaxweyne ku-xigeenka tiro ahaan dadka ku nool imaaraadka carabta waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toban milyan bed ahaanna dalku waxa uu ku fadhiyaa masaaxo dhan siddeetan iyo saddex kun iyo lix boqol oo kilomitir oo iskuweer ah dowladda imaaraadka carabta ayaa laga soo bilaabo aas-aaskeedii ilaa iyo maanta waxay ka mid tahay dowladaha kaalmaha hore kaga jira dhibaataynta muslimiinta qoyska talada haya ayaana ku tilmaaman garab joogga iyo gacaltooyada reer galbeedka heer ay iyaga qudhoodu ku faanaan waxay dowladdan la dagaalantay wax weliba oo fadiilo ah heer magaalooyinka imaaraadka carabta loo maleeyo inay yihiin los angelesta ameerika ama londonta ingiriiska dalkanna waxaa saldhigtay reer galbeedka iyo kuwo kale oo ka soo tegay waddamada gaalada iyadoo wakiil ka ah maraykanka fulinaysana ajendayaasha reer galbeedka waxay dowladda imaaraadka carabtu isku maqiiqday meel weliba oo uu ka soo bidhaamo iftiin diineed iyadoo aan waxba la harin isticmaalaysana awooddeeda dhaqaale ayay dalal badan oo ka mid ah dunida islaamka waxay ka hirgelisay maleeshiyaad manaxayaal ah oo ku tuntay sharafta ummadda bannaystayna dhiiggooda dalalka suudaan yemen iyo soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibanayaasha u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ee dhigaysa dhibaataynta iyo la dagaalanka muslimiinta muslimiinta ku nool imaaraadka carabta ayaa iyaga laftooda waxaan u badbaadin diinkooda iyo sharafkooda xabsiyada aalazaydna waxaa ku xidhan kumannaan ruux oo ay ka mid yihiin tobannaan haween muslimaad ah الله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤز